Degmada Bulobuurti ee gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay jaamacadda Modern oo laga hirgeliyay degmadaasi. Munaasabadda daafurka jaamacadda ayaa waxaa ka qayb geli maamulka degmada Bulobuurti, hogaanka jaamacadda Modern, bahda waxbarashada degmada, arday iyo sidoo kale marti sharaf kale Dr. Maxamed Cabdi Guddoomiyaha jaamacadda Modern Farxeeda degmada Bulobuurti ayaa ka warbixiyay kuliyadaha lagu baran doono jaamacadda.
Waxaan joognaa degmadii Bulobuurti waxaan maanta daafuraynaa jaamacaddii Modern oo branchi ka mid ah branchiyadeedii ee waddanka ay ku lahayd alxamdulilah jaamacadda waxay leedahay aan ku bilownay degmada Bulobuurti facultiyo qaybta caafimaadka ah aan aad isheeg xooga saarnay maadaama ay available ay yihiin macallimiintii waxbarashada caafimaadka jaamacaddu waxay bixisaa kulliyado kala duwan ee qaybaha caafimaadka ah sida ii sheeg journal nurseska midwiferyga umulisooyinka oo kale oo aad degmadii muhiim ugu ah xagga dhalmada hooyada iyo dhallaankeeda sida loo keergareeyo waxay bixisaa jaamacadda kuliyadda sheybaarka oo medical labka sidoo kale jaamacadda waxay bixisaa kuliyadda public healthga caafimaadka ama fayadhowrka jaamacadda waxay bixisaa kuliyadda nutritionka nafaqaynta oo aad iyo aad waan u malaysaan inay degmadeennii ay ay xiriir fiican ay la leedahay xagga nutritionka xasan maxamed cabdi guddoomiyaha degmada buuroburta iyo qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyay hirgelinta jaamacaddan waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo maamulka jaamacaddan modern ee runtii gartay in jaamacaddan aqoonsiga leh ee muqdisho ku taalla in faraceeda la keeno degmada buuliburta aad iyo aad ugu mahad celinaa maamulka jaamacadda ugu horreeya doctor cabdulaahi inaan ka soo qayb galo ama haddaan maamulka nahay aan ka soo qayb galno furitaanka jaamacadda modaren ee laga furaayo degmada buuliburta aad iyo aad baanu soo dhowaynaynaa waxaan u baahnay waayo nin kasta oo ubad dhalay inaas wax barto oo asigoon u safrin aan gobol aadin ama aan caasimaddii muqdisho cid kale asoo gurigiisa aan ku callaalin oo culays badan ayaa looga badbaaday in gurigaada wax lagugu keeno ardaygii anugii buuliburta ku dhashay dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare kaga baxay haddana inuu jaamacad ka helo buuliburte isoo gurigiisu joogo waa faa'iido haddana jaamacadda hadda waxay ka turjumaysaa siduu noo sheegay ditoorka waxyaabo badan oo u badan dhinaca caafimaadka jaamacadda modern oo ka mid ah jaamacadaha gaarka loo leeyahay ayaa door muhiima ka qaadan doonto sar u qaadidda waxbarashada ardayda ku nool degmada buulobuurte ee gobolka hiiraan